wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa markii ay soo gaareen magaalada kismaayo waxaay kulamo saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyadoona wafdigan ay hogaaminaysay ergeyga cusub ee qaramada midoobay ee soomaaliya danjire katriano lienge waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ah madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada kulanka ayaa lagaga wada hadlayay arrimaha amniga ee bilowga u ahi wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab iyo diyaargarowga halka uu marayo sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay xasilinta deegaanada la xoreeyey ee lagala wareegay al-shabaab iyo gaarsiinta gargaar bani-aadanimo oo la gaarsiiyo dadka tabaalaysan ee deegaanadaasi ku nool sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saaray oo lagaga wada hadlay heshiisyadii dhowaan madaxda qaranka ay wada gaareen ee madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya loogu jiheynayo doorashooyinka dadweynaha ee sanadka soo socda iyo sidoo kale taageerada beesha caalamka ee dhinacyada kala duwan wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya katriano ayaa waxa ay sheegtay in ay ka wada hadleen madaxweynaha jubbaland arrimaha bini-aadanimada ammaanka iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee gobolka gado
wakhti yar gudahood waxaan u safri doonaa new york si aan u bixiyo warbixinteydii ugu horreysay ee golaha amniga ee qaramada midoobay labaiyo labaatanka bishan juun waxayna ii ahayd fursad weyn in aan la kulmay madaxda maamul goboleedyada si aan u dhegaysto waxyaabaha ahmiyadda u leh in ayna doonayaan inay ka maqlaan qaramada midoobay waxaan rabaa inaan caddeeyo in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in madaxda maamul goboleedyada ay hirgeliso aragtidooda waxaana ugu horrayntii aan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo horumaradii laga sameeyey meelihii laga sifeeyey al-shabaab sidoo kale katriano lienge wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegtay ugu dambeyntii in ay madaxweynaha jubbaland ay kala hadashay arrimaha siyaasadeed ee gobolka gado taa oo waayadii dambe xiisadeeda siyaasadeed ee cirka isku sii shiriraysay
ugu dambayntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodii ugu dambeeyey ee halkan iyo midda heerka federaal ahba waxaan ka dhagaystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka gado ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato jubbaland ayna wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada shacabka waana taageeraynaa shacabka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay ka wada hadleen madaxda ka socotay qaramada midoobay arrimaha ammaanka howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale sidii gargaar bini-aadanimo loogu heli lahaa dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada iyo abaarihii xooganaa ee gobol ku dhuftay isagoona sidoo kale soo hadal qaaday in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka gado
waxaan ka wada hadalnay wax badan soomaaliya xaaladii meesha maanta ku jirta ha noqoto ladagaalka shabaabka ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii guud ahaan hore loogu socon lahaa ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxa ay soomaaliya ka qabanayaan waxaan ka wada hadalay arrinta gobolka gado oo safiiraddu barnaamijkaas su-aala iyo naga weydiisay iyadoo nagala qayb galay madaxda ku-xigeenka maxamuud sayid madaxda ku-xigeenkooda aan ku wada jiray taasna aan u qeexnay gado waxaa ka jira iyo maanta marxaladda taala inaynan ahayn marxalad shacab reegada iyo maamulka wax ka dhexeysa ay tahay oo siyaasad oo rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbedel la-aan aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah annaguna aan diyaarunahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno ergeyga cusub ee qaramada midoobay ee soomaaliya danjire katriongling ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo ay soo booqatay magaalada kismaayo iyadoona mas-uuliyiinta maamulka u ballanqaaday in qaramada midoobay ay wax badan ka qaban doonto arrimaha gargaarka iyo sidoo kale arrimaha bani-aadamnimo ee ka taagan gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo